muddadii anagu aanu joognay cidda gobolka ka warbixinaysa iyo marka ugu horeeya cidda lagala tashanayo ee xaalada gobolka gudbinaysa waa guddiga nabadgelyada ee gobolka oo uu hormuud ka yahay barasaabka gobolku waayeelka iyo waxgaradka gobolka golahaygii wasiirada ee tegay waxaan la kulanay dhammaan guddiga nabadgelyada ee gobolka waxaan la kulanay aqoon-yahankii gobolka waxaan la kulanay ganacsatadii gobolka waxaan la kulanay dhalinyaradii gobolka waan la tashanay waayeelkii iyo waxgaradkii gobolka halkan aanu ku haynaa qoraaladii intaanaan tegin dad fara badan oo waayeelka gobolka oo ganacsato leh oo waxgarad leh oo cuqaal leh oo aqoon-yahan leh way soo codsadeen oo ay codsanayaan oo leeyihiin dadka hana laga saaro gaar uma aha gobolna laakiin waa siyaasad dowladda somalilan ay ku xaqiijinayso dadka ajanabiga ahee jooga dalka iyo sifaha sharciya ay ku joogayaan dadka shicibkaa marka loo tagana mar walba way ammaanaan ciidanka nabadgelyada ciidanka qaranka ahee jooga gobolka sool laakiin haddana iyaga oo jooga ama meelo badan oo kale caalamka oo kale iyaga oo jooga ayaa haddana falaal argixisa ay dhacaan waayo maxaanku rahdaye falaalka argagixisada markay dowlad ay isku duulayaan iyo falaalka argagixisadu sida imika caalamkaba uga socdan waa kala jaad ninka fulinaya waa nin kula midaba waa nin masaajidka kugula tukanaya waa nin kula afahmo af soomaali ku hadlaya ama haw dhashay reer somalilan ama yaanu somaliland u dhalanin meelo badan oo caalamka laga fulinayana cidda ay ka fulinayaan waa nooca meelaha ugu badan ee laga samato bixiyey ayay somalilan ku jirta ilaa iyo sool marka iyada lafteeda lagu daro kaysas fara badan oo gacanta lagu hayo iyo qaar hore oo maxkamaduhu ay xukumeenna waa ay jireen gacantaa lagu hayaa hay-adaha ku shaqalina aada uga shaqeyna in barnaamijkaa dowladdu arrimaha nabadgelyada sababta looga dhiga ay fulinayso ka sokow waxaad gudubaho ganacsigoodii iyo faragelinaho lagu sameeyey ma jirto marka ugu horeysa dadkaasi dalkoodii soomaaliya loo celiyay laguma xadgudbin sifihii halkan ay ku joogeena arrimahay saameynayeen waxa weeye waa sharciyadda somalilan maanta nina anigoo wasiiri tagoo jaalaxadka kama tallaabi karo haddaana dowladda etoobiya fiisa ka haysan jabuutina iskama tegi karo haddaana sharciyadeeda marin iyo meel kastoo adduunyada dalalka noocaasaynu ka mid nahayo dadka u doodaya haddaanu ujeedadeenu hayn soomaaliyadaynu berigii hore joogi jirna aynu ku milanno dadkaa waxba laguma sameynina dalkoodii soomaaliya unbaa lagu celiyay